alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira waxaynu ku dhex jirnay weli kitaabu axkaam اljanaa-is baab اlisraaci biha min gayri ramal baabkaasi xadiidka abi muusa عن أبي موسى قال mرت برsuuل اللh جناaزة تمkض مkض الزق fqاl رsuuل اللhi عlaيكم الqasد ereyga markaa مkض الزqi maynaa fasirin تمkض مaعنaa تتaxaرك waxaa kaloo la odhan karaa af soomaali ahaan janaazatun janaasadaasoo tamkhadu buluc buluc leh makhda zaqi sibraarka buluc bulucdiisa oo kale oo azaqu waa wicaaء min jildin yuudacu fiihi sawaa'il waa weel ka samaysan harag waxyaabaha dareeraha lagu shubo sida biyaha iyo caanaha iyo markaa sibraarkii buu noqon karaa qarbad buu noqon karaa macnuu waxaanaynu garanaynaa weelka markaa haraga ka samaysan ma laha awood uu ku istaago wax dareera marka lagu shubee la buuxiyo uu buluc bulucleynayaayo uu dhaqdhaqaaqaya marka janaasadaasi saasoo kale u luxmaysa weyaan macnuhu siday ula ordayeen marka la eego tamkhadu way buluc buluc lahayd makhda zaqi sibraarka ama qarbadu se u buluc buluclayso faqaala rasuulu llaahi calaykum اlqasda rasuulka ilaahay wuxuu yihi waxaad laasimtaan inaad u socotaan si si dhexdhexaada inaad ula socotaan janaasada baabu maa shaygii buu baab yahay yukrahu la karho maca ljanaasati janaasada in la raaciyo oo min niyaaxatin ah baroor aw naarin ama dab baabu lmashi socodkii buu baab yahay amaama aljanaasati janaasada horteeda la socdo wamaa jaaya wixii ku soo arooray fi rukuubi gaadiid in la fuulo macahaa janaasada marka lala socdo waa laba masalo masalada koobaad janaasada qofku markuu la socdo miyuu ka horeynayaa miyuu ka dambeynayaa masalada labaadna waxa weeye marka janaasada lala socdo gaadiid ma la fuuli karaa mise waa la lugeynaya qad sabaqa waa soo hormaray fii dalika arrinka xadiid اlmugiira ayaa ku soo hormaray wa can ibni cumara annahu ra-a wuxuu arkay annabiya salى اllahu alيh wasalam wa abaa bakrin buu arkay wa cumara buu arkay yamshuuna iyagoo soconaya amaama اljanaasati janaasada horteeda iyagoo socda rawaahu اlkhamsatu waxtaja waxaa deliishaday bihi xadiidkan axmedu baa deliishaday alimaamu axmed raximah llah oo u deliishaday qofka janaasada markaa raaca inuu ka horeeyo marka xadiidkani waa daciif imaamu nasaa-i wuxuu hi hada khaطأ wsawaabu mursalu in laga dhigo xadiid markaa ibnu cumar nebiga uu ka warinayo waa khalad sida saxdiina waa inuu yahay mursal wkada rajaxa atirmidiyu waxakama calayhi biاlkhaطأ alimaam tirmidi laftiisu wuxuu rajaxay inuu xadiid mursala yahay waxaanu ku xukumay in marfuuc ila nebiy laga dhigo mawsuul in laga dhigaan ujeedaa xadiid sanadkiisu xiidhsan yahay khaطأ waxakama calayhi axmed wاlbukhaariyu biاlwahmi wاlkhaطأ alimaam axmed iyo bukhaarina waxay ku xukumeen inuu xadiid markaa lagu khaldamay oo cidda warisay ay ismoodsiisay walihaada rajaxa daara quطniyu markuu iskhilaafka sanada ku jira sheegay kadib annahu ficl ibnu cumar wuxuu rajaxay inuu ficilkii ibnu cumar yahay ee wax rasuulka iyo abubakar iyo cumar iyo uu ka soo wariyay aanu ahayn masalada marka loo yimaado ahlucilmigu waxay isku waafaqsan yihiin inay bannaan tahay janaasada in laga horeeyo in laga dambeeyo labadaba wa inama alkhilaafu fi lafdali waxaa la isku khilaafay sideeba fadli badan ma in laga horeeyo mise in laga dambeeyo ahlucilmiga badankoodu waxay ku tegeen min almalikiyati waashaaficiyati walxanaabilati ana almashya amaama aljanaazati afdalu janaasada qofkii raacay inuu ka horeeya inay tahay sida fadliga badan xadiidkan ayaanay deliishadeen sidaad maqashayna waa daciif aimada qaarkood waxay ku tegeen sida sufyaan athawri isxaaq ibn rahweya waana qowl abi xaniifa wa asxaabihi ana almashya khalfaha afdal in laga dambeeyaa inay fadli badan tahay waxaanay deliishadeen axaadiid iyaduna masaladaasi ku soo aroortay axaadiidana markaa dacfi baa ku sugan axaadiida saxiixay deliishadeenna waxaa ka mid ah axaadiida itibaacu ljanaasa tilmaamaysa oo mutabic lama odrhanayo ilaa uu ka dambeeyo oo iyadu ay ka horeyso ahlucilmiga qaarkoodna qofka gaadiid saaran iyo ka lugeynaya bay kala qaadeen araakibu yamshi khalfaha walmaashi amaamaha ka gaadiid saaran waa ka dambeynaya ka lugeynayaana uu ka horeynaya xadiidu mugiira bay deliishadeen alraakibu khalfa aljanaazati walmaashi amaamaha qariiba minha can yamiiniha wa can yasaariha anas ibnu malik wuxuu yihi antum tushayicuun famshuu beyna yadayha wa khalfaha wa can yamiiniha wa can shimaaliha waad sagootiyeysaan meydka ka horeeya ka dambeeya midig ka mara bidix ka mara bukhaari baa wariyey mucalaqan wawasalahu ibn abi shayba biisnaadin saxiix marka haddii laga horeeyo haddii laga dambeeyo labaduba waa bannaayiin afdalkun baa la ysku khilaafay wax midkood markaa fadiilo gaara u yeelayo sariixoo cadna lama hayo wa can jaabir ibni samura ana nabiya salى اllahu alayh wasalam itabaca waa raacay janaazata ibni daxdaax maashiyan xaalo u yahay mid lugeynaya wa rajaca waa soo noqday calaa farasin isagoo faras saaran rawaahu tirmidiy wa fii riwaayati utiya bifarasin faras baa loo keenay nebiga calayh الsalaatu wasalaam macruurin aan heensaysnayn manaa curyaanana farakiba wuu fuulay xiina sarafnaa markaanu noqonay min janaazati ibni daxdaax wa naxnu anaguna namshi waa soconaynay xowlahu hareerihiisa ayaanu soconnay rawaahu axmedu wa muslimu waannasaa'iyu wa can thawbaana qaala kharajnaa waanu baxnay maca nabiyi sala اllahu alayh wasalam nebiga anagoo la soconnaa fii janaazatin janaazo faraa wuxuu arkay naasan dad rukbaanan gaadiid saaran faqaala wuxu uhi alaa tastaxyuuna miyaydaan xishoon ahayn ina malaa'ikat allaahi ilaahay malaa'igtiisii calaa aqdaamihim lugahooday ku socdaan wa antum idinkuna calaa duhuuri dawaab gaadiidka ayaad saaran tihiin rawaahu bnu maaja wtirmidiyu marka abubakr bn abi maryam baa ku jira sanadkiisa huwa ila dacfi shadiidi aqrab inuu daciif yahay waliba dacfigiisu daran yahay buu u dhow yahay waqad ruwiya mawquufa calaa thawbaan waxaa la wariyey isagoo hadalkii thawbaana oo hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ahayn oo biisnaadin saxiix lagu wariyey sanad saxiixa ibnu abi shayba ayaana musanafkiisa ku wariyey marka xadiidkaasi waa daciif xadiidkaa inkiraya qof janaase la socda inuu gaadiid fuulo وعن ثوبان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي وحلو كان بدابة وهو حال ورسولك مع جنازة جنازة الله صعد فأبى وادي أن يركبها فلما انصرف مركي وصار نقضي أتي بدابة دابة دابة بالو كان قاديد فركب وافولي فقيل لو أرن كاسا لقلاها الله وحل رسول كيلا هاي ومركي وروادي دي سي صعد كي صار نقض كينا وضع قلاطي faqaala wuxuu uhi ina almalaaikata malaaigtu kaanat waxay tamshi kuwa soconaya bay ahaayeen falamaa kun maahan liarkaba inaan gaadiid fuulo wahum yamshuuna iyagoo soconaya falamaa dahabuu markii ay tegeen malaaigtii rakibtu markaasaan fuulay rawaahu abu daawuud masalada ku saabsan arukuubu maca aljanaaza janaase marka lala socdo in gaadiid la fuulo waxaa la isku waafaqsan yahay annahu laa ba'sa biاlrukuubi fi اrujuuc wax dhibi inaanu ku jirin marka lasoo noqonayo in gaadiid la fuulo waqad xaka alitifaqa calى dalika alimaam الnawawiyu fi kitaabihi almajmuuc alimaam nawowi baa sheegay in la isku waafaqsanyay waitafaquu calى anahu laa ba'sa biاlrukuubi fi اrujuuci waa soo noqodka waana sida uu tusinayo xadiidu jaabir ibni samura iyo xadiidka dambe ee thawbaan labaduba nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo noqday janaasada uu ka soo laabanayey gaadiid buu fuulay waxaa markaa la isku khilaafay janaasada marka lasii wado miyaa gaadiid la fuulayaa mise waa la lugeynayaa m makruuh baa in la fuulaa mise makruuh ma aha alcilmiga yihi waa makruh waxay deliishadeen xadiidka thawbaan ee inkaarku uu ku jiro alaa tastaxiyuuna ina malaa'ikat allahi calى aqdaami wa antum calى duhuuri dawaab laakiin waa daciif marka waa bannaan tahay marka janaase lala socdo in gaadiid la fuulo walaakina alafdala almashyu macaha laakiin waxa wanaagsan haddaanay mashaqo iyo dhibaata ka dhalan ahayn oo dee xabaalihii ay dhow yihiin oo loo lugeyn karo in janaasada lug lagu raaco lificli nabiyi sala allahu alayh wasalam wa asxaabih rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu saasay yeeli jireen oo janaasada marka ay la socdaan gaadiid may raaci jirin weliba xadiidka thoobaan wuxuu caddeeyey qofka muslimka janaasadiisa malaaigtuna inay raacdo marka malaaigtuna aanay gaadiid saarayn marka ixtiraama wataqdiira lilmalaaika isagoo qofku qadarinayo o xurmeynaya malaaigta isaguna inaanu gaadiid raacin sida ay u lugeynayaan isaguna uu lugeeyo ina almalaaikata kaana tamshi falam akun liarkaba wahum yamshuun baabu maa shaygii buu baab yukrahu la karho maca janaasada maceeda in la sameeyo min niyaaxatin baroora aw naarin ama dab in lala raaco ah baabka wuxuu ku sheegay laba arrimood oo ay makruuh tahay janaasada in la raaciyo mid waa qof barooranaya in la raaciyo midna waa in dab lala raaco wa can ibni cumara qaala wuxu uhi nahaa waa diiday rasuulu llaahi sala allahu aleh wasalam an natabica inaan raacno janaasatan janaaso janaasadaasoo macahaa ay la socoto raanatun mid qaylinaysa ee musawitatun rawaahu axmedu wabnu maaja waxaa sanadkiisa ku jira ninka la idhaahdo abu yaxya zaadaan alqataat alkuufi oo markaa dacfi uu ku sugan yahay وعن أبي بردة قال wxuu hi أwصى waa dardaarmay أbو موسى حيiنa xadرh الموت markii ay geeridu kusoo xaadirtay faqaala wuxu uhi laa tattabicuunii hayla raacina bimajmarin dabqaad macnaa uu dab ku jiro qaaluu waxay yidhaahdeen awad samicta miyaad maqashay shay-an wax fiihi dabqaadkaa janaasada lala raacaya kusoo arooray qaala nacam wuxuu uhi haa min rasuuli illaahi sala allah alih wasalam rasuulki ilaahay baan ka maqlay rawahu ibnu maaja isna sanadkiisa abu xurays baa ku jira mowla mucaawiya oo majhuula laakiin gabadha barooranaysa ama qofka qaylinayaa dee waa munkar oo wax sharcigii khilaafsan bal waa min alkabaa'ir dembiyada waaweyn ba arrintaasi ka mid tahay haddii janaasada ay raacdiyo haddii kaleba janaasada hadday raacdana dee waa janaaso uu munkar la socdo oo qofkii markaa waa iskaga hadhi karaa isagoo munkarkaasi ka fogaanaya hadduu bedeli kari waayo u joojin kari waayo oo man lam yastaطic fabiqalbihi wadalika adcafu اliimaan arrinta dabka ku saabsanna saxaabada waa ka sugnaatay inay dardaarmi jireen janaasahooda inaan dab lala raacin waayo waa saadaal xun baa ku jirta whada ayضا min ficl اjaahiliya waana sidii ay yeeli jireen jaahiliyadu in lagu daydaana kuwaasi ma banaana marka sigaarkaa kamida dabka dab kaloo dabqaad lagu shiday ama wax kale lagu shiday waxo dhan waa isku mid baabu man itabaca اjanaaزata wuxuu u baab yahay qofka janaasada raaca falaa yejlis yaanu fadhiisan xataa tuudaca ilaa la dhigayo dhulka la dhigayo waa laba masalo oo midi baabka dambe inoogu imano waa masalada ku saabsan qofkii janaasadu ay soo martay inuu istaago u kaco oo ilaa ay dhaafayso haddaanu raac ahay inuu taagnaado midna waa qofkii janaasada la socday inaanu fadhiisan ilaa janaasadii la dhigayo marka baabkani wuxuu ku saabsan yahay qofkii janaasada raacay inaanu fadhiisan ilaa janaasadii la dhigo baabu man itabaca اjanaaزaةa falaa yجlis xata tuudac ee calى اlardi can abi saciidi qaala wuxuu uhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam ida raأytum markaad aragtaan aljanaaزaةa faquumuu isu taaga laha iyada faman itabacahaa qofka raacaa falaa yجlis yaanu fadhiisan xataa tuudaca ilaa la dhigayo rawahu اljamaacaةu ila bna maaja lakin inama labi daawuuda minhu abu daawuud xadiidkan waxa uu wariye ka midii waa ida itabactum اljanaaزaةa falaa tajlisu ha fadhiisanina xataa tuudaca ilaa la dhigo waqaala rawى hada اlxadiiثa aلthawriyu can suhayli can abihi can abi hurayraةa qaala fiihi xataa tuudaca fi اlardi warawaahu abu mucaawiyata ibnu suhayli xataa tuudaca fi laxd ilaa iilka la gelinayo xataa dhulka marka la dhiga ha fadhiisano ilaa iilka la gelinayo wasufyaanu axfadu min abi mucaawiya sufyaan athawri ayaa ka xifdi badan abi mucaawiya labaduba iqahadaane marka riwaayadda abi mucaawiya tilmaamaysa ilaa iilka la dhigo waa riwaaya shaada riwaayadda markaa saxiixiina waa ilaa dhulka la dhigo an cali bn abi aalibi radi allahu canhu anahu dakara wuxuu sheegay alqiyaama fi ljanaa-is janaasadii marka la raaco in la istaago xataa tuudaca ilaa la dhigayo in la taagnaado xataa tuudaca ilaa la dhigayo faqaala wuxu uhi caliyu qaama rasuulu llahi sala allahu alيh wasalam rasuulka ilaahay waa istaagay uma qacda dabeetana waa fadhiistay calaa markii dambe rawahu nasaa'iyu watirmidiyu wasaxaaxa walimuslimi macnaahu masalada markaa ku saabsan janaasada qofkii raacay inaanu fadhiisan ilaa la dhigayo de ilaa min cudurin cudurdaar awgii mooyaane waa masalo ahlucilmigu ay isku khilaafeen ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin waa xukum muxkam ah oo weli sugan oo shaqeynaya ahlucilmigaasi waxaa ka mida alimaamu axmed saaxibuhu isxaaq ibn rahaweye waqad habata alcamalu bihada alxadiid can jamacati min aلصaxaaba bacda wafaati الnabiyi calayh الsalaatu wasalaam oo jamaca min asaxaaba bay ka sugnaatay inaanay fadhiisan jirin markay janaaso raacaan ilaa la dhigo oo xadiidkan ku camal falay abu mascuud albadri baa ka mid iyo abu saciid iyo sahal ibnu xunayf iyo qays ibnu sacad saxaabadaasoo dhan arrinkaasi waa ka sugnaaday bukhaarina wuxuu ku wariyey fi saxiixi ana aba hurayrata wamarwan kana maca janaaza faqacada qabla an tuudac abu hureyre iyo marwan ayaa waxay la socdeen janaazo way fadhiisteen inta aan la dhigin fajaءa abu saciid faakhada biyadi marwan faaqaamahu abu saciid baa markaa marwan gacanta qabtay oo kiciyey wadakara ana nabiya naha can dalika waxaanu u sheegay inuu nebigu arrinkaa diiday faqaala abu hureyra sadaqa abu hureyrana waa u markhaati furayoo wuxuu yidhi run ayuu sheegay bukhaarina saxiiisa wuxuu u baabaystay baabu man shahida janaazata falaa yaqcudu aw falaa yaqcud xataa tuudaca can manaakib الrijaal ilaa raggu ay garbahooda ka dejinayaan oo dhulka ay dhigayaan yaanu fadhiisanin qofkii janaaso raacay kadalika imaam axmed iyo isxaaq iyo waxaa waafaqay bacdu culamaa ilmaalikiya sida ibnu xabiib iyo ibnu maajishuun iyo waxaana yidhahdeen xukumkani waa xukum muxkama oo mansuukh ma aha akaru ahlicilmi waxay ku tegeen oo qowlu malik o abi xaniifa والشhاaفiعي أن القyاm maنsوk بxadيiثi عaliyi قyaamka waa la نskay bay yidhaahdeen waxaa lagu نskay xadiiثka عalي qاama rasuul الlahi ثuma qacda ahlu cilmiga leh maya xukunkaasi weli waa jiraayo qofkii janaaسe raacay waa inaanu fadhiisan ilaa la dhigayo waxaanay isku waafajiyeen xaadiian amraysa inaanu fadhiisan ilaa uu ilaa la dhigo falaa yajlis xataa tuudac iyo xadiidka cali waxay leeyihin nebigu calayh salaatu wasalaam inuu fadhiistay intaan janaasadii la dhigin daliil u noqon mayso xukunka in la nasakhay waayo waa la iswaafajin karaa waxaa la isku waafajin karaa in la idhaahdo nahyigaasi ma faa'iideynayo markaa taxriim falaa yajlis xataa tuudac amarka la ysamray inaan la fadhiisan ilaa la dhigayo waa lilistixbaab oo nebigu inuu fadhiistay baa u daliila saasaa la isku waafajinaya sabab loo yidhaahdo waa mansuukh ma jirta bay yidhaahdeen baabu maa shaygii buu baab yahay jaa kusoo arooray fi lqiyaami istaagii liljanaas janaasada laysu taago idaa marat hadday qofka soo marto waa masaladii kale aynu sheegaynay عن بن cمر عن cاmر بن ربيcة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إdا رأyتm markaad aragtaan الجناaزة faqumuu istaaga laha iyadoo isu taaga xatىa تkhلفكم ilaa ay xaggiina dambe ilaa ay xaggeeda dambe iska kiin marinayso xatىa تجcalكم warاءaha khalفaha maعnaa ilaa ay idin dhaafaysa idin weydaaranaysa weeye أw tuudaca ma la dhigayo rawah الجamاعة wلأحmed وkاna بن cmra wuxua idaa raأa markuu arko janaaزaة qaama waa istaagi jiray xatى tujaawiزahu ilaa ay dhaafto walahu أيضا canhu أnahu rubama taqadama الjanaaزة wa rubama waxaa dhici jirtay in yar taqadama janaasadu la socdo inuu ka hormaro faqacda uu fadhiisto markuu ka libdhe isagu dee uu sii gaadho meel ka horeysa xatى idaa raأa ilaa uu arko qad ashrafat iyadoo soo muuqata qaama waa istaagi jiray xataa tuudac oo mararka qaarkood buu janaasada ka horeyn jirayoo markuu ka libdho ayuu iska fadhiisan jiray ila janaasadii markaa waa ka goostayoo qof janaaso la socdo noqon maaye dabeetana marka uu arko janaasadii oo soo muuqata ayuu istaagi jiray ilaa la dhigayana saasuu u taagnaan jiray wa can jaabirin qaala wuxu uhi mura binaa waxaa nala soo mariyey janaazatun faqaama laha waxaa isu taagay annabiyu sala allah alيh wasalam waqumnaa macahu anaguna waanu istaagnay faqulnaa waxaui ya rasuula allah inaha iyadu janaazatu yahuudiyin weeyi waa yuhuudi janaasadii faqaala idaa raأaytum اljanaazata janaasada markaad aragtaan faquumuu lahaa isu taaga taasina waxay tusinaysaa janaasada gaalka iyo janaasada muslimku waa isku mid oo janaasada waxaa loogu istaagaya waa tacdiim lilah waa weyneyn ilaahay la weyneynayo aladii xakama calى اlcibaadi biاlmowt allaha addoomaha geerida ku xukumay lana muujinayo arinka geeridu sida uu u weyn yahay iyo inuu mudan yahay dadka inuu baqogeliyo oo laga argagaxo wa can sahل bni xunayfi waqays bni sacdi anahumaa kaanaa waxay qaacidayni kuwa fadhiya biاlqaadisiya famaruu calayhimaa way soo mareen bijanaazatin bay la soo mareen famaruu waxay la soo mareen calayhimaa labadooda waxay la soo mareen bijanaazatin faqaamaa way istaageen sahl ibnu xunayf iyo qays ibnu sacad faqiila lahumaa waxaa lagu yidhi inaha janaasadanii min ahli اlardi dadkii dhulkan deganaan jiray ayay ka mid tahay ay min ahli dimati gaaladii markaa cahdiga iyo heshiiska muslimiinta kula jirtay bay ka mid tahy waa janaaso gaala faqaalaa waxay yidhaahdeen ina rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam marat bi waxaa soo martay janaazatun oo faqaama wuu istaagay faqiila lahu waxaa lagu yihi inaha janaazatu yahuudiyin yahuudi janaasadii weyi faqaala wuxuu yihi alaysat nafsan miyaanay naf gooday ahayn muttafaqu calayh wlilbukhaariyi can ibni abi leyla qaala kaana wuxuu abu mascuudin waqaysun yaquumaani kuwo isu taageen liljanaaza janaaso markay soo marto wa can cali bni abi aalibin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana wuxua rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam amarana midna amray bilqiyaam isu taagga fi ljanaazati ee liljanaazati laysu taago uma deetana jalasa waa fadhiistay bacda dalika intaa dabadeed oo nebigoo fadhiistay baanu aragnay wa amaranaa wuxuuna amray biljuluusi biljuluusi inaanu fadhiisanno rawaa axmed wa abu daawuud wabnu maaja binaxwihi marka xadiidkan uma jalasa bacda dalika halkaa laga soo gaadho waa saxiix waa xikaayatu ficli nebiy ah laakiin wa amaranaa biljuluus riwaayadda tilmaamaysa inuu amar ku bixiyo in la fadhiisto oo hadday ansixi lahayd ku cadaan lahayd naskhiga inuu mansuuq yahay istaaggii markii hore waa amray nebigu janaase in loo istaago waa riwaaya shaada walamru bilqucuud waa shaad waa min riwaayati maxamed bni camr bni calqama wa saduuqun yukhti waqad khaalafu yaxya bnu saciid alansaari oo hiqa ah ayaa khilaafay wa min riwaayati maxamed bni camr bn calqama wahuwa saduuqu yukhti waqad khaalafahu yaxya bnu saciid alansaari kama fii muslim farawaahu bilafdi اkhabr lafdigaa khabarka una warana uu ku waramay nebigu inuu fadhiistay ee amar aan sheegahayn uma rawaahu muslimu hada اxadiiث min wajhin aakhara ayضa bilafdi اkhabr sanad kalena waa ku soo aroorayoo kaa aan ahayn yaxya bnu saciid alansaari oo isaguna tilmaamaya uu nebigu inuu kuwa inuu cali ku waramay nebigu inuu fadhiistay iyadoo janaasadii weli aan dhaafin laakiin lafdigan odhanaya wuxuuna amray inaanu fadhiisanno ma ansixin hadduu ansixi lahaa kaana sariixan fi naskhi laakiin ma ansixin masaladana sidii tii horea la ysku khilaafay oo jumhuurtu waxay yidhaahdeen waa mansuukh imaam shaafici baa ka mida wa ima an yakuuna alqiyaamu mansuukan aw yakuuna licilatin buu yihi qiyaamkaasi laba midkood buu noqon inuu mansuukh yahay oo maxaa lagu naskhay xadiidka cali buu leeyahy iyo inuu sabab lahaa wa ayuhumaa kaana faqad habata anahu tarakahu kii ay noqotaba waxaa sugnaatay nebigu inuu qiyaamkaa ka tegey markii dambe janaasada loo istaagayo tarakw bacda ficli wاlxujaة fi اlaakhiri min amrihi wاlqucuudu axabu ilaya buuhi waxaana mar walba xujo iyo daliila nebiga calayh الsalaatu wasalaam wixii ku dembeeyey waxaa amarkiisa ka mid ee dembeeyey marka in la fadhiista axabu ilaya buuhi وعan ibni siriina ana janaazaة ayaa marat markaa sidii tii hore ayuunba imaamu axmed iyo isxaaq inay yidhaahdeen waa muxkam oo janaase marka kusoo marto waa inaad waa inaad istaagto ilaa ay ku dhaafayso ama la dhigayo nebigu inuu fadhiistayna tusin mayso inaanay inay arrintaasi mansuuq tahay waxay tusinaysaa qiyaamkaasi inaan waajib ahayn ee mustaxabun iyo labada xadiid saasaa la isku waafajinaya وعن بن سيرين أن جناaزة ayaa mrت soo martay bاxasن xasن بن علي وبن cabاasi faqاama الxasن xasن بن الcلي baa istaagay markay janاasadu soo martay وlam yqم بن cabaasi بن cabaas ma istaagin faqاaل الxasن wuxu hi لبن cabaasi wuxuu ku yihi أma qaama laha rasuul الlahi salى الlaه عليه وasلم rasuulka ilaahay miyaanu janاasada isu taagi jirin oon u kici jirin faqaal qaama waa istaagay وaqacda waana fadhiistay manaa waajib maaha weyaan macnuhu rawa axmed wanasaa-iy waxyaabaha markaa fogeynaya xadiida amraysa janaasada in loo istaagaa inay mansuuq tahay waxaa ka mid a camalu saxaabati biha bacda wafaati nabiy calayh salaatu wasalaam wainqiaaci nubuwa inay saxaabada ku camal faleen rasuulku calayh salaatu wasalaam markuu dhintay kadib haddii ay markaa mansuuq tahayna kumaanay camal faleen abwaab dafni aasitaankii meydka la aasayey abwaabtii ku saabsanayd weeye iyo axkaam اlqubuur xabaalaha axkaamtooda baabu tacmiiqi اlqabri qabriga dheerayntiisa ayuu baabi waاkhtiyaari اlaxdi baabu tacmiiqi اlqabri qabriga dheerayntiisa baabkii ka warramay weeyaan kani waاkhtiyaari laxdi baabkii ka warramaya weeye allaxdu iyo alluxdu labaduba waa sax luqa ahaan iilka fadilistiisa cala shaqi qabaaljeexa laga fadilay macnaa labadu waa bannaan yihin in iil loo duwo iyo in waxa weeyaan dee xabaasha bartankeeda la jeexo deetana halkaa meydkii inta la dhigo saqaf loo sameeyo la daboolo laakiin inuu allaxdu fadli badan yahay uu ka wanaagsan yahay ashaq ayuu baabkani ka warramaya buui can rajuli min alansaari oo saxaabi ah inaan magaciisa la sheegin markaa waxbayna yeeli mayse mar hadduu saxaabiye qaala wuxu uhi kharajna waanu baxnay fii janaazatin annagoo janaase la soconna fajalasa waa fadhiistay rasuulu llahi sala allah aleh wasalam calaa xafiirati alqabri qabriga qarkiisu ku fadhiistay fajacala wuxuu bilaabay yuwasii inuu la dardaarmo alxaafira kii qodaye iilka duwaye yaquul uu idhaahdo awsic ballaadi min qibali ras xagga madaxa meydka xaggaa ka ballaadi wa awsic min qibali rijlayn xagga labada lugoodna ka ballaadi ruba cadqin farabadana geed timira oo lahu meydkan u sugan fi ljannati ugu sugan rawaa axmedu wa abu daawuud waana xadiid saxiixa cidqin haddii la akhriyo caynta la hoos dhigo cadqun haddii la kor dhigo waxaynu nidhi waa annakla wاljamcu acdaq wa acdaaq cidqun haddii la idhaaho caynta la hoos dhigana waxa weeyaan alqinwu waa rucubta timirta ama cinabkaa marka waa bishaaro gaaro nebigu alay alayhi الsalaatu wasalaam meydkaa ugu bushaareeyey laakiin shaahidku waxa weeye inuu nebigu amray qofkii qabriga qodayey inuu qabrigii u ballaadiyo أwsc min qibl الraأsi وأwsc min qibl الrijlayn وعan hishaam bni caamiri qaala wuxu uhi shakownaa waanu cabanay ilىa rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baanu cabanay yowma uxudin ay yowma غaswati uxud maalinkii dagaalkii uxud faqulnaa waxaa uhi ya rasuul الlah alxafru qodista qodistu calayna dushayada likuli insaani qof kasta in loo qodo qabri shadiidun waa mid adag alxafru qodistii shadiidun waa mid adag calayna anaga nagu adag likulli insaanin an yuxfara likulli insaan qof kasta in qabri gooniya loo qodaa nagu adag waa likahrati اlmowta wa qilati daafiniina wa tacabihim waa dadka markaa la aasayey baa badnaa kuwa aasayeyna markaa waa koobnaayeen daal iyo dhaawac badanina waa jiray faqaala rasuulu llaahi salى اllahu alيyh wasalam rasuulka ilahi wuxuu uhi ixfiruu qoda wa acmiquu dheereeya qabriga hoosu dheereeya wa axsinuu wanaajiya ixsaanka waxaa ka mid a in eh, qabrigii la simo oo meel kala dhaadheer aan la dhigin meydkii wadfinuu aasa alnayni laba iyo wahalaaata saddex fii qabrin waaxidin qabri qura ku wada aasa faqaaluu waxay dhaheen faman nuqadim kee baanu iilka ku hormarinaa yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow qaala wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam qadimuu iilka ku horaysiiya akarahum kooda badan qur-aan xagga qur-aanka kooda xifdiga badan wa kaana wuxuu ahaa buu yihi abii aabbahay thalitha halaahatin saddex ka saddexeeye ayuu ahaa fii qabrin waaxidin saddexdaasi oo qabri qura ku wada jiray rawaahu النasائiy والتirmidiy bnaxwi وصaxaxu waana xadiiث waxa weeyaan صaxiix xadiiثani marka waxay tilmaamaysaa daliil calى mashruuciyaةi icmaaqi الqabri wa ixsaani waxay daliil u tahay in la jideeyey oo diintu ay jideysay qabriga in la dheereeyo oo la wanaajiyo waxaa la isku waafaqsan yahay أna الdfn الwaajib maa yasturu lmayita wa yamnacu sibaac aaska markaa waajibka ahi horta qofka waa in qabri lagu aaso oo loo qodo laabudda min alxafr sida xadiida aad ku arkayso ixfiruu uu nabigu leeyay alayh isalaatu wasalaam oo aaskii waajibkaa dadka kaga dhici maayo haddii inta meydkii dhulka la iska duldhigo iska rogo dhagaxaan ama ciida lagu rogo waa in la qodo horta qodistaa inteebaa waajiba in la gaadhsiiyo waa in la gaadhsiiyo qadran oo yasturu lmayita raaixat almeyit yamnacu raa'ixa wayaxfadu lmeyita min asibaac waa in la gaadhsiiyo qadar meydkii qariya astura waa inay urtiisu dibadda usoo baxdo ka hortaga bahalahana ka celiya intaa haddii la sameeyo aasitaankii waajibka ahaa dadka waa ka dhacay inteebaa haddaba afdal ah ta ahlucilmigu waa isku khilaafeen imaamu shaafici raximah llahu tacala wuxu uhi qadra qaamatin wa basta joog qof dhexdhexaada jooggii iyo labadiisa gacmoodoo weliba la taagay oo aada buu u dheeriyay soo ma axaadiidan markaa dee icmaaqa tilmaamaysa in la dheereeyo ayuu xujaystay iyo qowlka cumar acmiqu lqabra ilaa qadri qaamati wa basta imaamu maalik oo kale wuxuu leeyay xad ma lahaba yaana markaa macnaheed muxuu noqonaya dee curfigaa loo celinaya inta dadku ay u yaqaaniin dheerayn ayuunbaa dheerayn qabri noqonaysa imaamu axmed riwaayaad baa isna ka sugnaaday riwaayad odhanaysa ila sadr ilaa laabta qadar gaadhsiisan baa hoos loo qodaya anhu qaama wabasta ka qowli shaafici qowlka shaafici oo kalena waa ka sugnaad wa canhu riwaaya fi anahu laa xadda lilicmaaq oo waafaqsan qowlka maalik waana tan madhabka uu ku sheegay saaxibu linsaaf uu hi huwa saxiixu min almadhabi marka in la dheereeyo weeye wax dadku ay dheerayn u yaqaaniin waxaa kaloo xaadiian laga faa'idaysanayaa asalku waxa weeye qof walba in lagu aaso qabri gooniya waayo dadku waa kala duwan yihiinoo qof baa qof jaar xun ku noqon kara fi lqabr in markaa laba qof lagu wada aaso fii xaalat alikhtiyaarna waa makruuh iyadoo aanay baahi keenin iyo daruura toona in laba qof qabri lagu wada aasa waa makruuh laakiin haddii ay xaaja keento sida dadka dhintay oo badan iyo kuwa xabaalaha qodaya oo kooban oo dee kadeed iyo dhibaato ay ku tahay qof walba qabri gooni in loo qodo markaa laba iyo ka badanba qabri waa la isugu geyn karaa waana sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu amray an yufcala bishuhadaai uxud marka waxaana iilka loogu kala horeysiinaya siay u kala qur-aan badan yihiin fi hada fadlu xifdi اlqur'aan وأن صاaxiبه مqdم xayا ومyitا في الqبر وفي الجaنة qofkii qur-aanka xifdiyey ee labada صiفe xunxuna ka badbaaday الغulو والجaفاء inuu qur-aankii غuluwi ku sameeyo sida khawaarijtoo kale si khaldan u fasirto iyo aljafاء oo alooxtuur iyo qur-aankii inaanu ku camal falin waa qof dadka kale ka horeeya markuu nool yaho dee salaadii iyo um lqowma qara'ahum likitaab illah oo kadalika markuu dhinto fi lqabri qadimuu aktarahum qur'aana wakadalika fi ljanna oo nabigu calayh الsalatu salaam waa ka yihi yuqaal saaxib اlqur'an iqra wاrtaqi waratil kama kunta turatilu fi اdunya faina manzilataka cinda aakhiri aayati taqra'uha wacan caamir bni sacdi qaala wuxuu uhi qaala sacdu sacad ibn abi waqaas wuxuu yihi alxiduu iil duwa liya aniga ixfiruu qoda liya aniga io qoda laxdan iil alaxdu waa waxaanu iilka u naqaan waa alxufratu fi aljanib alqibliyi fi lqabr oo min alqabr waa godka laga qodo jihada qiblada xigta ee qabriga ka mida waana dee alaxdu waxaa loo yihi lannahu maail ilaa axadi jaanibi lqabri wuxuu u leexsan yahay qabriga labadiisii dhinac midkood wansibuu taaga calaya dushayda allabina labanka nasban taagis macnaa iilka markaad dhigtaan laban ku daboola meeshaas si aanay ciiddii meydka u gaadhin sida aynu samayno kama sunica sidii lagu sameeyey birasuuli اlaahi salى اllah alيه waslm rasuulka ilaahay sidaa rasuulka ilahay lagu sameeyey waa siduu ilaahay rasuulkiisa u dooray sidaa ilahay rasuulkiisa u doorayna waa sida fiican rawa axmed wamuslimu wالnasaa-iy wbnu maaja marka xadiidkan iyo kuwa ka dambeeya waxay ku saabsan yihiin allaxdu wاshaqu ayuhuma afضal horta waa jaa-izaan oo labadu way bannaan yihiin in iil loo duwo meydkii iyo in la qabaaljeexo oo qabrigii marka la qodo bartankiisa in god kale laga sii qodo deetana meydkii inta lagu rido la daboola looxa la saaro ama bir ha la saaro deetana ciiddii dusha lagaga shubo labaduba waa bannaayin inay labaduba markaa bannaan yihiinna dee waxaa u daliilaa xadiida soo socota uu ka mid xadiidu anas can anasin qaal lamaa tuwufiya markii la oofsaday ee uu geeriyooday rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam kaana waxaa rajulu nin yalxadu mid iil duwa abu alxu ahaa wa aakharu mid kalena yadraxu mid qabaaljeexa buu ahaa labadaasi wakhtigii nebiga way joogeen waaqarahum nabiyu calayhi salaatu wasalaam calaa saniicihim farsamadooda markaa xabaalqodista nebigu calayhi salaatu wasalaam ma diidine waa waa waa u daayey taasina waxay tusinaysaa inay labaduba bannaan yihiin allaxdu washaqu in iil la duwo iyo in qabaaljeex la sameeyo faqaaluu waxay yidhaahdeen nastakhiiru rabbanaa rabbigeen baynu weydiisanaynaa sida fiican inuu inoo dooro macnaa nebiga calayh salatu salaam laga hadlay nebiga ma iil baynu u dunaa markaynu aasayno mise waynu u qabaaljeexnaa markaasaa sidan la yihi nastakhiiru rabbanaa rabbigeen baynu weydiisanaynaa sida khayr kale ee roon inuu inoo dooro wanabcau waanu diraynaa cid baynu diraynaa ilayhima labadaasaynu diraynaa labadanina midna uu iilka duwo midna uu qabaaljeexo fa ayuhumaa kooda sabaqa soo horeeya taraknaahu waynu deyneynaa ee yasnac saniicatahu wuxuu samayn jiray dee ha sameeye oo kii iilka duwi jira hadduu soo horeeyo waynu deyneynaa iilka ha duwe hadduu soo horeeyo kii qabaaljeexi jirana taasaynu u deyneynaa taasina waxay tilmaamaysaa inay ahayd shay muqarara cinda saxaaba shay sugnaaday saxaabada agtooda labaduba inay bannaan yihiin allaxd washaqu fa ursila ilayhima cid baa loo diray labadii nin fasabaqa waxaa soo hormaray saaxibu laxdi kii iilka duwi jiray falaxadu iil bay u duween rawaahu axmedu wbnu maaja walibni maaja waana xadiid xasanu ligayrihi ah fudala ibn mubaarak baa sanadkiisa ku jira walow sanadu aakhara mursal فيkون xسنا بhذه الطرق ولبن mاجة hذا المعنى من xadيiث بن عabاس وفي إن أbا عuبaydة بن الجراح kاna يdرح وإن أbا طلحةna kاna يلxd أbو عubayda qabاaljeexi jiray أbو طلحna iil buu duwi jiray marka xadiiثkan wuxuu dliilu yahay horta labaduba inay banaan yihiin in iil la duwo iyo in la qabaaljeexo wqad xaka اimaam الnawowiyu iجmac اculama calى jawaasi اlaxdi wاshaq culamadu inay isku waafaqeen buu sheegay annawowi in iil duwista iyo qabaaljeexistuba ay bannaan yihiin kitaabkiisa sharxu muslim kadalika kitaabkiisa almajmuuc sharxu lmuhadabka laftiisana saasuu ku sheegay laakiin keeba afdala ee xadiidkan anas iyo ka ka horeeya waxay tusinayaan iilku inuu afdal yahay in iil la duwo waayo waa sida ilaahay subxana wa tacaala u dooray rasuulkiisa wallahu laa yakhtaaru linabiyihi ila alafdala sida wanaagsan baanu ilaahay rasuulkiisa u dooraya walihaada baa saxaabadu sidaa ilaahay uu rasuulka u dooray ay u qabeen inay tahay sida fiican oo ay ku dardaarmi jireen sida sacd bin abi waqaas alxiduu liya laxdan wansibuu calaya allabina nasban kamaa sunica birasuuli illahi sala allah alay wasalam muxuu ku fadilay arrinkaa iil in loo duwo inuu yahay arrinkii rasuulka lagu sameeyey ilaahay subxana wa tacaala u dooray وعن بن عabاsi qاl wuxuu hi qاla rasuul الlahi slى الlaه عalيه waslم rasuulka ilahi wuxuu yihi allaxdu iilku lanaa ummadda nebi mxamedeynay inagu inoo sugnaaday washaqu qabaaljeexna lgayrina buu sugnaaday rawahu الhamسة qala التirmidiyu غaribu la nacrifhu ila min hada الxadiiث wajaءa can jariir bn cabd لlahi اlbajli min طرq oo xasan bimajmuci طرqi xadiidkani lowlaa haddaana jirin axaadiida kale tilmaamaysa wakhtigii nebiga in labadaba la samayn jiray nebiguna aanu diidin saxaabaduna markaa labadaba ay ogolaayeen waxaa la odhan lahaa iiluunbaa bannaan in la duway qabaaljeexuma bannaano oo waa tashabuh bilkufaar ama bilumam saabiqa laakiin axaadiidaasaa tilmaamaysa labaduba inay bannaan yihiin walihaada xadiidka waxaa laga faa'idaysanayaa uun ana alaxda afdalu min ashaq in iil meydka loo duwaa inay ka fiicantahy ka fadli badan tahay in loo qabaaljeexo culamadu shaaficiye waxay idhahdaan xaalad bay sheegaan markaa qabaaljeexu uu ka wanaagsanaanayo iilduwista waidaa kaanat ilardu rakhwa yukhaafu aw yukhsha min inhiyaariha hadduu dhulku yahay dhul jilicsan oo laga baqanayo haddii iil la duwo inuu qabrigu dumo markaasoo kale waxa wanaagsan bay idhaahdaan si aanu dee meydka qabrigu ugu dumin in la qabaaljeexo ayaa fiican baabu baabu min ayna yudkhalu xaggee baa laga gelinaya almeyitu meydka qabruhu qabrahu qabrigiisa min ayna yudkhalu xaggee laga gelinaya almeyitu meydka qabrahu qabrigiisa wamaa yuqaalu maxaa la odhanayaa buu u baab yahay cinda dalika marka qabriga lagu dhaadhicinayo walxathi buu u baab yahay ciid xantoobintii ciid inta la xantoobiyo lagu shubo fi lqabri qabriga waa saddex mas'alo meydka marka qabriga lagu dhaadhicinayo xagga qiblada laga soo dhiibaya oo maanta wadankeena la sameeyo ah mise xagga lugaha qabriga xagga lugaha meydka noqonaysa laga soo gelinaya inaga qubuurteenu siday u yaalaan marka la eego dee jihada galbeeda maxaase la akrinaya marka qabriga lagu dhaadhicinayo sunnase ma tahay qofku inuu qof kastoo dee meesha yimi inuu ciid xantoobiyo qabriga uu ku shubo can abi isxaaqa qaala wuxuu ihi awsa waa dardaarmay alxaariu an yusalii caleyh inuu ku tukado cabdullaahi bnu yaziida waa banaantay taasi qofku inuu dad gaara ku dardaarmo inay ku tukadaan iyo inay maydhaan iyo inay bud dhigaan oo ay iilka dhigaan iyo fasallaa caleyh uu ku tukaday uma dabeetana adkhalahu waa geliyay alqabra min qibali rijlay lqabri qabriga lugihiisa xagga lugaha qabrigu ka soo geliyey wa qaala wuxuu uhi haadaa kani oo ah in meydka xagga lugaha qabriga laga soo geliyo wajihada galbeeda marka wadankeena la eego min asunati waa mid sunaha waxa weeyaan kamida rawaha abu daawuuda wasaciidu fii sunanihi marka waa xadiid marfuuca xukman hadduu saxaabigu ihahdo waa min asunna wazaada wuxuu ziyaadiyey uma qaala wuxuu hi anshitu thawba waa marada laaba waa maradii ay qabriga dul qabteen markii meydka lagu dhaadhiciyey fainamaa yusnacu haada arinkan waxaa lagu sameeyaa un binisaai dumarka wahada saxa can cabdillahi bni yaziid inuu karaahiyeysan jiray meydku hadduu nin yahay in maro la dul qabto qabriga odhan jiray arrinkaasi dumarku u gaaryahay wakadalika yakrahu dalika kaana shuraaxun yakrahu dalika fi rajul jumhuur culamaana sidaasay ku tegeen qabriga marada la dul qabanaya inuu yahay qabriga gabadh lagu aasayo ee ninka aan waxba la dul qabanahayn abu xaniif iyo maalik iyo axmed saasay yidhahdeen yustaxabu yani nashru thawb aw satru lqabri bithawbin wanaxwihi fi xaqi lmar'a duuna rajul haddii qofka la aasaya uu yahay dumar ayay sunno tahay bay yidhaahdeen dumarku asturnaanta ragga waa uga baahi badan yihiin qofkiina dee kafa yar baa lagu duubay oo xijaab iyo waxba ma jiraane in mare la dul qabto lagu asturo laakiin ragga maya bay yidhahdeen saddexdaa imaam waana sida saxaabigan cabdillaahi bin yaziid ka sugnaatay alimaam shaafici isagu wuxuu leeyahy rag iyo dumarka labadaba waa la dul qabanayaa xadiidkaa marka waxaa loo deliishaday ina sunnuhu inuu yahay meydka in laga soo geliyo qabriga xagga xagga lugaha qabriga jihada galbeed noqonaysa marka qubuurteenna la eego waxaana sidaas u deliishaday ahlucilmiga ama fuqahada badankooda sidaa u deliishaday akaru ahli اlcilmi abu xaniifa isagu wuxuu ihi maya xagga qiblada laga soo dhiibaya marka inagu kaaynu ku shaqaynaa waa kee madhabkii abi xaniifa aynu ku shaqaynaa waxaan markaan u fiirsaday masaa'il badan waxaan is idhi waddanka marba madhabka laga haystaa uu ahaan jiray madhabka xanafiyada way in badan oo ka mida masaa-isha camaliga fi lcibaadaat wa fi ljanaa-is xataa fi diyaat waxay soomaalidu ku dhaqmaan madhabka abu xaniifa iyagoo yidhaahdo shaaficiya aanu nahay walaa shaka taasi inay jirtay waayo dee xanafiyo zaylciyiinta oo kale dee xanafiya ahaayeen culimo reer zayl oo xanafiyiina baa jiray saaxibu nasb raaya uu ka mid yahay wakadalika dee atraagta laftoodu waa kuwi wadanka mar yimi iyaga laftoodu dee madhabka xanafiyaday weliba aada ugu dhegan yihiin oo ay dhaqan gelinayeen marka meelahaasaa laga yaabaa xanafiyadu inay soomaalida uga timi ay ku camalfalayaan marka waxay xujaysteen in nabiga calayh salaatu wasalaam markii la aasayay xagga qiblada laga soo dhiibay taana imaamu shaafici raximah llahu tacaala aada buu ugu qoslayo qofka yidhina uu ugu dhaleeceeyey suurtagalba maba aha buuhi taas nabiga calayh salaatu wasalaam gidaarka hoostiisa lagu aasa marka qiblo laga soo dhiibay mama jirna meeshaba gidaar baa ku gudbanaa gidaarkaa laga soo laliyibaad leedihi markaa sida sunnaha ahi waa in dhinac kastoo laga soo dhiibo lama dembaabayo aaskina wuu ku ansaxaya sida sunnaha afdalka un baa laga hadlaya وعn iبن cmر عn النabiyi slى الlahu عalيh waslم qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa إida wadica اlmeyitu meydka marka la dhigo fi اlqabri marka la dhigayo weeye qaala wuxuu odhan jiray nebigu bsm الlahi عalى milaة rasuuli الlah wfي lafظi وعalى sunaةi rasuuli الlah rawahu الkhamسaة إlا النasaaئي marka xadiidkan alraajixu waa waqfuhu cala bni cumara xadiidkan ibnu cumar inuu hadalkii ibnu cumar uu yahay oo mowquuf uu yahay baa raajix laakiin saxa marfuucan min xadiidi gayrihi qadiyadda ku saabsan marka meydka qabriga lagu dhaadhicinayo in hadalkan la yidhaahdaa iyadoon xadiidka ibnu cumar ahayn bay nebiga ka ansaxda imaamu axmed iyo abu daawuud iyo waxay wariyeen الحاkم ayaa wuxuu wariyey min xadيiث البyاضي بلفظ الميت إdا وضca في qبره meydka marka qabriga la gelinayo فalyqل الذiina يضacunaه maaha dadko dhan ha yidhaahdaan kuwa buddhigaya ee iilka gelinaya xiina yudacu goorma oo marka la dhigayo marka laga faaruqo dhigista maaha fi laxdi iilka marka la dhiga yidhahdaan bismi illaahi wa billaahi wa calaa milati rasuuli illah bismi illaahi wa billaahi wa calaa milati rasuuli illah waana xadiid saxiixa wey xadiid albayaadi وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى waa tukaday عalى جanاaزة buu ku tukaday ثuma أtىa waa yimi qabr اlmeyiti meydka qabrigiisii faxaثa waa shubay ciid buu ku shubay alayhi calى اqabri min qibali rasi xagga madaxa qabriguu kaga shubay alaaan saddex jeer rawahu bnu maaja xadiidkan sanadkiisa waxaa ku jira salama ibnu kulhuum wa huwa miman yuxtaju bihi dadka xadiidkooda la aqbala ayuu ka mid yahay ilaa ana daara quطniya qaala canhu kama fi lcilal markuu ka hadlayey wuxuu yihi yahimu kaiira in badan buu wahmiyaa ويحيى بن أبي كثير مدلس سند كتير ولم يصرح بالتحديث أبو حاتم في العلل وحول هذا حديث باطل وحديث باطلة علماء قالوا اسكت دين الدفاعان وعلى هذا نص يكون عادي حديث إسناده ظاهره الصحة ولا الحافظ بن حجر كم حكى أنا إنه يرادوا أبو حاتم وحديث كان باطل الحافظ بن حجر وحول لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له أبو حاتم وإمام أئمدي وحويان حديثك الراسخين فيه هذا الكل لما سهل أنكره marka markay u caddaatay dabadeed buu hadalkaa yidhi buu leeyahy marka xadiidkan xadiid sugan maaha waxaa la mid a xadiidka camir bn rabiica daraqudni iyo bazaari ay wariyeen ra'aytu nabiya xiina dafana cuthmaan ibnu madcuun صلى عليه وكبر عليه أربعا وحث على قبره بيديه ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسه حديث كاسين هو ضعيف جدا والقاسم ابن عبد الله العمري ومتروك بسند كيس كتل وكذلك عاصم بن عبيد الله الضعيف مركا لم يصح شيء في الحثي على القبر وحديث النبي كسرنا هذه مجره وصحيحة والشيء يقفك إنه si gaara xantoobooyin ciid oo saddexa inuu qaado qabriga uu ku shubo cali waxaa ka ansaxay sa ibn abi shayba wariye anahu xatha fi qabri yaziid bin almukafaf lakin cadad lama sheegin fadaahiru anahu ka anahu dafana maca daafiniin inuu ciidda say dadkuba ugu shubayeen inuu ugu shubay laakiin tan gaarkee laleeyahay saddex xantooba ha qaado oo saddexdaa xantooba ha ku shubo oo taasaa sunno ah taanay waxba ku ansixini waa taas weeye والله أعلم وأحكم بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا wuxuu leeyahay hadduu qabrigu dumo marka meydka la aaso ama muddo kadib maxaa waajib inagu ah waxaa waajiba in qabrigii la qodo oo mar hadduu dumay deetana si saxa dee meydkii loo aaso waliba haddii dumistu ay xagga iilka tahay haddii ay halkan iska tahay waxa weeyaan xabaal bilaashta iyo dee iyada in ciid lagu shubaa ku filan in meydkii oo la aasay lasoo qodaana asbaab bay leedahay asbaabta waxaa ka mid a inhidaam alqabr wakadalika haddii qabrigii qoyaan iyo waxyaaba noocaasiyo laga dareemo dee biyo xagga hoose ay kaga socdaan mucaad ibnu jabal radi allahu canhu xaaskiisii oo muddo aasnayd markii nadaawo ama qoyaan iyo sayax qabrigii laga dareemay uu ka saaro qabri kale ku aasa waayo waxyaabaha qabriga lagu dulbeeriya halkeedaynu ku sugi insha allah masalada ku saabsan kafanta in la furfuro kafanta dee waata qofka xadhkaa lagu xidhaa ile qofkii waa meyd oo maradii haysan maayo si aan uga dhicin marka iilka marka la dhigo waa tala furfuro fuqahaduna yaquuluun biistixbaabi dalika arrintaas inay sunno tahay bay sheegaan lakin lam yarid fi dalika shay walihaada iyaga waxa laga inay ka eegayaanu dhinaca waxa weeyaan dee qofkii qof xidhxidhan qofkii meydkaa qof xidhxidhan inaanu noqon iyada dan isaga furfurmi doonta marka lasoo toosiyo marka haddii la sameeyo haddii laga tago wax dhibaati kuma jirto oo sunno la dayacay maaha haddii laga tago wax daliilo oo ku sugnaado amraya ama jidaynayaan jirinba